waxaa degmada jamaama ka dhacay kulan u dhexeeyey walaayada islaamiga ah ee jubbada hoose iyo beeraleyda gobolka kulankan ayaa diiradda lagu saaray caqabadaha hortaagan beeraleyda gobolka jubbada hoose waxayna dhankooda sheegeen in ay muhiim tahay in la helo qalabka beeraha caqabada hortaagan beeraha ee guud ahaan soomaaliya khaasatan jubbada hoose waxay tahay beerihii wax qalaba looma hayo sida cagaftaoo kale iyo tortoriiniga iyo fareeskaha iyo waxyaabaha qalabka beeraha loogu shaqaysa adduunka waxa lagu horumara oo beeraha lagu soo saarta waa qalabka qalabkaas haddaan beeraha loo helin wax horumara looma helayo cabdow bashiir oo ah xeeldheere khibrad dheer u leh cilmiga beeraha ayaa lagu soo dhoweeyey mikrofoonka wuxuuna isdultaag ku sameeyey tacabka maanta iyo kii hore khibrad weynna soomaalida waa u leedahay soomaalidana dhaqankeeda waxa weeye intaajka ay soo saaraan tarwet xayawaaniya wa tarwet ziraaca ah wa tarwet alasbaak saddexdaas shay ayaa waddankeena u badan kalluumaysiga iyo beeraha iyo xoolaha arrin saddexdaas shay xoog bay lahayn xoog waana lagu tartami jiray waxyaalaha horumarinta ku saabsan hadda maxaa caqabada jira aniga carabigan ma aqaani waxbarashadayda ingiriiska waxaan ku bartay problem solution problemkii intaan weeye carabiga xalka sidii loo heli lahaa ayaan rabnaa iyo ganacsigaba waa hal shay keliya bis problemkano idil waxaa xal loo heli karaa hal shay halkaas shayga waxa weeye waddo ummad oysan wadda lahayn xal ma yeelan karto wax soo saarkii beerahana ganacsi ma yeelan karo ganacsigiina wax ma soo saari karaa kulankan u dhexeeyey beeraleyda iyo walaayada oo lagu lafagurayey caqabada dhowr ah ayaa suldaan cabdiqani cabdulaahi wuxuu ka hadlay mid ka mid ah caqabadahaasi caqabaadka jira oo dadku ay wax la beeranayeen waxaa ka mid ah isleeyahay dadkii oon fahansanayn faa'iidada ay waxbeerashadu leedahay qodobka labaad in la waayo aydil caamila dad ka shaqeeya beeraha waxaad arkaysaa dad hadda beer baan diyaarsaday waxaan la ahay wax ii fala wax iiga shaqeeya waa caqabad jirta waxaa caqabad kale ah iyadoo waddankeenna ay marayaan webiyaal weliba hadda wilaayaadkan aan joogno webiga jubba oo badda ku darayo inaan biyihiisi laga faa'idaysanaynin oo marna beerihii ay ingeeg iyo biyola-aan la qalalayaan marna faydlaanaad ay dhacahayaan oo dalaggii oo dhan ay halaagsamayaan ugu dambeyn waaliga jubbada hoose sheekh axmed abu yuunis oo soo xiray kulanka ayaa wuxuu bulshada ku booriyey raashiinka dalka haddii aan isticmaalno wixii waddankan ka soo baxay waxaad arkaysaan insha alla hadi ilahay ogolaado caafimaad taama baa helaynaa bidn illahi ilbari subxana wa tacaala waxaan markan walaalayaal gubaabineynaa haddii aan nahay walaayada islaamiga ee jubba hoos gaar ahaan reer jamaam haddii aan nahay reer jamaam haddii aan nahay inaan isku tashinno inaan isku tashinno wax soo saarka aan ku tashinno beeraheen aan tacbanno wax ka soo saaranno aan ku dadaalno cuntadeen iyo inaan ku dadaalno dadkeen ku tarbiyeyno maamulka islaamiga ah ayaa wuxuu dhiirigeliyey bulshada ku dhaqan gobolka jubbada hoose in ay dardargeliyaan tacabka beeraha iyagoo kaydsanaya dalga ka soo go'o beerahooda